أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus idiin haysa kuwooda ugu doorka roon waxaa ka mid ah weerar qorshaysan oo lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee kuwas jira gumeysiga saliibiyadda kenya xog dheeraad ayaa la helayaa burburka mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka turkiga oo ku burburtay gudaha dalkaas maamul goboleedka gaalaraaca ee puntland ayaa sheegay inuu ka madax bannaan yahay kooxda herdada soomaaliya dufcad cusub ayaa ka qalin jibisay macadka qurdowa kadib xalfad ka dhacday degmada ceelbuur ula saamiga ee galgaduud maamulka islaamiga ee degmada tieglow ula saamiga ee bokool ayaa madarasa lagu baranayo qur-aanka kariimka ka hirgeliya deegaan hoostaga degmadaas ardayda markaska umusalama ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka yaqbaraawe ee ula saamiga ee baay أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa khamiis taariikhna ay ku beegan tahay soddonka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo sideedii jiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan weerar qorshaysan oo lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee kuwas jira gumeysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu ay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha magaalada joor waxaa lala beegsaday fariisin ay ku sugnayeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay lix askari murtadiin ah oo saddex ka mid ah magacyadooda aan helnay kuwaasi oo kale ah idaajaha jimcaale xaayow iyo sidoo kale cabdifataax dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay saaka dagaal culus ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye sidoo kale afgooye ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee xaafadaha buulafoolia iyo sidoo kale buundiyari ee degmada afgooye waxayna sidoo kale xalay mujaahidiinta weerareen saldhigyada murtadiinta ee deegaanada sabiid iyo bariire dhanka gedo ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada aalwaq oo kamid ah gowaa cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada gedo dhanka gobolka wajeer ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka konton ee hoostaga degmada qoraf xaraar ee gobolka wajeer oo ku hoos jira gumeysiga saliibiyadda kenya xog dheeraad ayaa laga helayaa burburka mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka turkiga oo ku burburtay gudaha dalkaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen camaar cabduqaadir diyaarad dagaal oo nooceedu yahay f lix iyo toban oo uu leeyahay turkiga ayaa maantay ku burburtay gobolka yolova ee waqooyi galbeed waddankaasi kadib cillad farsamo oo soo wajahday sidii ay xaqiijiyeen saraakiisha turkiga xilliga ay diyaaraddani ay burburtay ayaa la sheegay in ay ku guda jirtay duulimaad tababar balse waxaa la xaqiijiyey in duuliyihii diyaaraddu uu badbaaday mid ka mid ah diyaaradaha f lix iyo toban ee ciidanka cirka ayaa ku burburtay yolova xilli ay ku guda jirtay duulimaad tababar duuliyihii ayaa ka booday diyaaradda wuuna badbaaday ayay tiri wasaaradda difaaca turkiga sababta dhalisay shilka ayay wasaaraddu sheegtay in aysan ilaa hadda ka warhaynin balse ay samayn doonaan baaritaano dheeraad ah duulimaadka tababar ayaa ka socday taliska garoonka diyaaradaha ee yolova iyadoo goobta ay ku burburtay ay ahayd meel u dhow saldhigga toban iyo siddeedaad ee diyaaradaha dagaalka oo ku yaalla magaalada taskaburu ee degmada siftilikoy ee gobolka yolova duuliyaha oo dhaawacyo soo gaareen ayaa la sheegay in loo qaaday cisbitaalka tababarka iyo cilmi-baarista yolova si halkaasi loogu daaweeyo waxaa la sheegay in diyaaraddani ay ka tirsanayd cutubka saylan iskiyudaron oo hoostaga saldhigga koowaad ee diyaaradaha dagaalka ee iskisehir jasaaka allaahu kheyran walaalka camaar maamul goboleedka gaalaraaca ee puntland ayaa sheegay inuu ka madax bannaan yahay kooxda herdada soomaaliya walaalkeen saadiq muumin ee warbixintaasi inoo eegaya wasiirka dhallinyarada ee maamul goboleedka shahaada la dirirka ah ee puntland murtadka lagu magacaabo maxamuud caydiid dirir ayaa sheegay in maamulkiisu ka madax bannaan yahay kan kooxda ridada soomaaliya wasiirkan ayaa si cad u sheegay in ay sii ahaan doonaan waxa uu ku sheegay dowlad madax bannaan ayna si gaar ah ula macaamili doonaan dowladaha reer galbeedka in badan haa in badan waxaad ka maqasheen madaxweynaha oo leh maaragtay xaflada jooga oo leh qori aan dowladdu sidanin lagama ogola ciidan cuquf leeyahay lama ogola ciidan aan ciidanka dowladda puntland leedahay lagama ogola dalkan dhexdiisa eeg ciidan federaal uu leeyahay marka la isku raaco een, haddaad akhrido qodobka afraad ee dastuurka dowladda puntland dowladda puntland waxay ahaanaysaa dowlad madax bannaan oo caalamka la macaamisha ilaa la gaadho in dastuurka kumeelgaarhka kumeelgaarhka laga saaro puntland qayb ka noqoto shuruucdiisa la isku raaco hadalka wasiirka dhallinyarada ee maamulka ashahaada la dirirka ah ee puntland ayaa kusoo beegmaya ah xilli kooxda riddadu ay ku fashilantay iskuday weerar ka dhan ah maamulka saciid deni kaasi oo diyaargarowgiisu ka socday gobolada mudug iyo bari maleeshiyaadka murtadiinta ah ee maamulka saciid deni ayaa la wareegay saddex saldhig oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka b s f ee taabacsan kooxda riddada waxayna gacanta kusoo dhigeen saraakiil iyo maleeshiyaad muhiim u ahaa kooxda riddada soomaaliya oo uu ka mid yahay taliyaha maleeshiyada b s f cabdulqaadir giijaale jasaaka allaahu kheyran walaalka saadiq dhifcaad cusub ayaa ka qalin jebisay macadka qordoba kadib xalfad ka dhacday degmada elbuur ilaa saamigay galgaduud tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen marwaan maxmed waxay ahayd munaasabada heerkeedu sarreeyey oo loo qabtay dufcooyinka labaatanaad iyo labaatan koowaad ee ka takharujay xarunta dhexe macadka qardube ee magaalada ceelbuura xaruntan ayaa xaruntii ugu horeysay ee macadka qardube ee laga daafuro wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waxayna furan tahay muddo saddex iyo toban sano ah ardayda loo qabtay xafladan qalinjabinta ah ayaa tiradoodu gaaraysay soddon iyo lix arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal muddo sannada ah wax ka baranayay macadka islaamiga ee qurdubo xafladii lagu maamuusaya ardaydan waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf kala duwan waxaanu ugu horeyn ka hadlay maamulaha xarunta dhexe macadka qurdubo ee ceelbuura isku imaatinkeennan sababta ka dambaysa waxay tahay qalinjabinta kowkaba ah min dullaabi machadi qurduba fi ceelbuur weliba ardayda qalin jabinaysa waxay isugu jiraan laba dufcadood dufcada labaatanaad iyo dufcada kow iyo labaatanaad ee tiriska guud ee ardayda ka qalin jabisay macadka qurduba fii wilaayati galgaduud alislaamiya muddada macadka qurduba xaruntiisa caawa aan joogna uu asaasan yahay waa alaaata cashara sana wa khamsatu shuhuurin kun afar boqol soddon iyo afarta hijiriya ayaa la aasaasay macadkan intaas kadib ardaydii qalin jabinaysay ayaa goobta ka sameeyey bandhiga cilmiyeed ay ku soo bandhigeen aqoontooda iyo qeybo ka mid ah funuunta macadka ka baxa أيها الجمع الميمون ها هي الدفعة العشرون وفي إثرها الحادية والعشرون تخرجت من هذا الصرح الميمون بعد صبر وجهد مسنون وأنتم أيها المتخرجون يا من نهلتم صنوف الفنون سيروا قدما فأنتم فائزون فما زال النجاح لكم مرهون ولا تلتفتوا إلى الوراء فالفوز لكم مضموم saa'ilkan wuxuu leeyahay magacaygu waa abshir waxaan joogaa magaalada caalbuur gaar ahaan xaafadda waaberi waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha muxuu sharcigu ka qabaa qaar ka mid ah aabbayaasha oo hadday u dhalata gabar murugooda amaba ugu hanjaba xaaskiisa mararka qaar furiin hadday dhasho gabar guud ahaan in la dhibsado gabdhaha waa dhaqankii jaahiliyadda mana bannaano in la shabaho ama laysku okeysiiyo gaalada qofka muslimka ah waxaa la gudboon marba haddii aan la siiyey ubadbad qaba inuu ka shukriyo kuna dadaalo tarbiyintiisa wallahu aclam su-aasha aan ku weydiinaya casmi waxay tahay waa maxay sexual transmitted disease cudurada lagu kala qaado sexual transmitted disease waa gonorrhea syphilis meningitis scabies rabies iyo hepatitis b iyo a iyo c dadkii ka soo qaybgalay xafladan lagu maamuusaya ardayda waxaa ka mid ahaa ogeysyada beelaha ansaarta ah ee maxamuud hiraab iyo mursade waa idin bogaadinayaa waa idin hambalyaynayaa waa idinku waa idinku faraxsannahay dhammaantiin wiilasha iyo gabdhaga caawa waxaan u malaynaa maamulku maanta cawada wuxuu soo hormarshay gabdhahu hore soo fariisiya wiilasha gadaal inaad lambar kow geli doontaanaan u malaynaa warka waxaan ku faraxsana cid kastoo gashaba iyo cid dhammaantiin isla midaa wadatiin jazaakumullahu khayran ilaahay ayaa mahadda iska leh waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay wanaagga qaymaha badan iyo sharafka ilaahay idin siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay ha idiin siiyaad saan leeyahay waa soo dhowayhaynaa waa ku faraxsannahay sidoo kale waalideenta ayaguna u dhabar adeegay oo haddii alla idankeeda leeyahay xilliga hadda la soo sheega la- ee intaas u fadhiya ardadoodii iyo carruurtoodii ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay wanaaggeeda ha idinka amaalmariyo ugu dambeyntii waaliga wilaayada galguduud oo madasha kelimad ka jeediyey ayaa sheegay inay farxadda la mushaarakeynayaan ardayda soddonka ka badan ee qalin jabinaysa maantana ardada qalanjibisay oo soddon i dhowr ka ah ka wilaaya ahaan aad iyo aad baa u soo dhowaynaynaa waxaan kula qayb galaynaa farxadda ay faraxsan yihiin ay soo gaareen marxalo maaragtay maraaxiisha waxbarashada ah waxbarashada kole meesha kuma dhammaato laakiin waxa waaye meel fiican ay soo gaareen aad iyo aad ula shaarigayna oo la maaragtay qaybgalayna farxaddaasi ay maanta ay ay faraxsan yihiin mucallimiinta machadka iyo maamulayaasha guud ahaan jazaakum allahu khayra aljazaa runtii labalaaba dadaalkiina waalidiintu waxaan leenahay ardu aruurtiina kaansada machadka alla soo camiro waxaan rajaynaynaa machadka inuu isu bedelo jaamacad oo macallimiintooda iyo maaragtay isku filan inuu isu bedelo insha allahu tacaala waan rajaynaynaa bishan safar oo keliya wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ka dhacay saddex munaasabadood oo uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada kuwaas oo ay ku qalinjabinayeen ku dhowaad boqol iyo konton arday oo ka tirsanaa dufcadihii labaatanaad iyo labaatani koowaad ee machadka qurduba jasaaka allahu khayran walaalka amurwan maamulka islaamiga degmada tiyegal wilaa saamiga ee bakool ayaa madarsa lagu baranaya qur-aanka kariimka ka hirgeliyey deegaan hoostaga degmadaas walaalkiin cabdiqani moxamed ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo madarasada umulqura litaxfiidi alqur'aan waxay ku soo biirtay madaarista lagu xifdiyo qur'aanka kariimka taas oo loo doortay macallin da'yar ah oo ku xeeldheer qur'aanka iyo culuumtiisa in muddo ahna saaxiib la ahaa qur-aanka madarasadan oo laga hirgeliyey deegaanka buulajadiid ee dhaca duleedka degmada tiyeglow ayaa xafladii lagu furayey waxaa goobjoog ahaa maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow culimo nuqabo iyo waxgaradka deegaanka ugu horeyn mid ka mid ah culimadii xafladda lagu casuumay ayaa kelimadan madasha ka jeediyey insha allahu tacaala dadka ahlu qur-aanka niyoon walnin sheegay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ma erahin ina lilaahi ahliina ilaahay maydadar ahliin adhin dadka kumuda a ilaahay ehgi enawe qooblahrinawada hum ahlu qur-aani waxaasmaahne dadka ilaahay ahlu qur-aanka ilaahay ehligeygi ilaahay ehlis ahlu qur-aanku hum ahlulah waxaasata ilaahay gaaran addunyada roogan dadka qur-aanka shmeeyo haddii waa andayin awlaada tacliimayaan ee qur-aanka qadariyayaan qur-aanka wiinayaan madrasada wiinayaan maalinka wiinayaan xishmada leh ilaahay eegay subxaana watacaala ar ikhwaan filah insha allahu tacaala ini dirdaarmin gargaar insha allahu tacaala noobata kolli madaarisata deegameeda ee way waaha madrasakaa toob dad gud balayin guddigaas may dhaheen macalinka iyo waalidna dhahee maaha masha allahu tacaala dadkaas oo qur-aanka khidmeehayoona dad ilaahay eegay oo halilayo masha allahu tacaala deegaanka nooleyo وفضلنا ما شاء الله تعالى مدرسك المولايا سطواني بدر ما يبوها معلمك اي اربيس القوات ابو لابد اهو لكي والدينتي اي مع المعلمك اي ابلتوني وبنريان ان مدرسة حافظ الله تعالى كل وابلين ان شاء الله تعالى intaasi kadib waxaa kalimad la siiyey malaaq xasan caliyow malaaqa beesha disow ee wilaayada bokool isagoo waalidiinta kula dardaarmay in waxbarashada ubadkooda ay qayb weyn ka qaataan macalinkana ay garab istaagaan akhwaani in horta jeeka maanta aan roogna buul jadiid mudarisadii oo kurtaan ayaan roogna ilaahaya niin suurtageli ilaahaga niin suurtageli aan kama hadiyaan akhwaani may oo dardaaramey dadkii waalidiintii in maalinkii sabar badan waa lan baahini may leedahay unuga may buah weladun saalihun lam idadaana mahraaw diintay jeena walka faali lam weladun saalihun heli nasiibsadi ilaahay nasiibkaas nasiib ani diintan sabarnan kalaamka ilaahay ee korliinka kahe ani kalaamka ilaahay in sabarnan yo dardaaramo lahaay
sidoo kale mid ka mid ah waalidiinta oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in macalinkan loo soo xulay ay ku qanacsan yihiin ayna soo dhaweynayaan maalinka maylaraa eedahan dhawaayaana intii amatiiba sugaani dee una maalinka inka kalsoonaan mar hore maalinka la raasadi lahayn tumilan bulood walaa waalidiinta sugaayan maybwa ani maalin iyo maalin sah iyo maalin la kalsoonyi iyo maalin deegaanka iyo waalidiintana taasa sharaf inka jarta oo iyaalka walaa juhdi lahan geliyahay taaso marka warkana siinka dheere wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay macalin aadan macalinka madarasada umulqura ee deegaanka buulajadiid wuxuuna waalidiinta ka codsaday inay garab ku siiyaan waxbarashada ubadkooda madrasadan oo bilaahin diin maylaga baraw doonahan qur-aanka ilaahay yalaka hifdiya yaarka farbare nooy farbare kutubaga oo tajwiidka kusheekoyaan tuhfatuladufaal iyo jazariida kutubadaasna insha allahu bilaahin diin maylaga barade waalidiinta may ku codsaanaha ini may buu ahaa safaylna la sheegaya ciyaalka may buu ahaa waalidiintan wala baraayan unug maalanta kahayo idase laha kuwanaan adan lahayn walma baradowa laakiin wab maalintuu gudadeelew kormeero kala leleeyey waalidkana idooba seeda may boonaa ha kormeela may bohora kuduudo amiinkii idooba ku seeda maylaha kabarigeka leeyi may bo anugaas idoon marde waay madarasadan laga hirgeliyey deegaanka buulajadiid ee duleedka degmada tieglow ayaa qayb ka noqonaysa boqolaal madaaris ah oo lagu xifdiyo qur-aanka kariimka waxaana loo rajaynayaa inay qayb weyn ka qaadato tacliinta ubadka deegaankan iyo fahamka saxda ah ee kalaamka allah jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani ardayda markaska umusalam ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka iyo akhbaraha waawila saamiga ee baay walaalkeen bashiir muxudiin aw eemane warbixintaasi ay ku cibaadaysanaya markaska umusalama waxa uu ka mid yahay maraakiista waxbarashada ee ay ka faa'iidaystaan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka iyo akhbaraaba ee hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada islaamiga ee baay madarasadan waxaa ku xiran oo wax ka barta boqolaal haween ah oo ka kala yimaada deegaanka iyo nawaaxigiisa kuwaasoo halkaasi ku barta qur-aanka kariimka iyo culumta kale ee shareecada dhowaan waxaan booqasho ku tagay madarasadan xilli dumarka ay ku guda jireen qaadashada duruustooda maalinlaha ah intii aan booqashada ku guda jiray ee aan ku sugnaa gudaha madarasada umusalama waxaa lasoo bandhigay bandhig cilmiyeed ay qabteen ardayda madarasada kaas oo muujinayay dadaalka iyo horumarka waxbarasho ee ka socda deegaanka yaaqbaraawe ugu horeynna ardayda ayaa soo gudbiyey qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين أنا مجاك يا عائشة مع الحسن وكترسين مدرسة أم السلام deegaankiin ay yaaqbaraa inta meebo ka akhri fidaysa qur-aanka kariimka tafsiirkaas suuradan ina akhri fidaysa meeboona suuratu munaafiquun bismillaah ilaahay magacaakiisa sagabalaw arraxmaan alihi naxariiska badanuuyi arraxiim alihi khaas mu'miniinta naxariisadkadi idaa jaa-ak haddii kun kuenow maxmadow almunaafiquuna munaafiqiinta qaaluu meeba siiraana nashhadu sigira innaka idla rasuulullah ilaahay rasuulkaas intiid agta wallaahu allana yaclamu meenba ogyaa innaka idla rasuulu intiis rasuulkaas agta wallaahu allah yashhadu meeba xaqiiqinshaa ina almunaafiqiina munaafiqiinta lakaadibuuna inti beenalyeel ayaan sidoo kale haweenka markaska umusalama ayaa soo bandhigay culumta kale ee sharciga ay ku bartaan madarasada أنا بعبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما على كرار نقد سياقت قال ما بري سمعت مقني رسول الله صلى الله رسولك الله صلي يقول سوقول إن حلال حلاش بين تؤدى بغاتي وإن حرام حرام بين تؤدى بغاتي وبينهما تتكسون مستهبات هلون شيشبان بغاتي لا يعلمون أون كثير إن بل من الناس تتك مدين فمن قفك اتقاك أبصد الشبهات شبهاتك أبصد استبرك برقال الدين دين دسي وعرضه عرضه ومن قفك وقع كده في شبهات شبهات كده وقع كده في في الحرام حرام كده كراعي سيدي أرنجرت أر يرعى سداد حول الهم بيرتي سهنت يوشك شو شك هو أن يرعى إن كده فيه في الحرام فيه في سهنت سهنت كده على هواي وإن لكل ملك بغر كست هما سهم بنسونتي على هواي وإن حم الله على السهنت تعالى عليه سروج بعدي maxaarimuusan xaarimay calaawe wa ina fii jasadin jasad kasta mudaqatan cad baagaatay idaa goorti salaxad wanaagsanaad salaxad jasadu kullu kulaagso wanaagsanaaday wa idaa goorti fasadal fasaadan fasada jasadu kullu kulaagso fasaaday calaawe wahiya kay alqalbu qalbaani rawaahu albukhaari
بين الحجاب والتبرج حجابك إسقالك فرقك تحيك هذا القدر الله سبحانه وتعالى تعالى أيها المسلمون لقد امتن الله على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش إلهي سبحانه وتعالى عدومش بيبك قلد سيدي أعوالي لباس اسك أسكرايك الزينة اسك أروحيايك قال الله تعالى على ما يبقى آي القرآن إنك شيئا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يباري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير يا بني آدم غير بني آدم اللهم ما يبصين ولني libaas isin isku urxiyaasa iska asturaasa qawlidinka asturaasa isyiin isku qurxiyaasa walibaasu taqwaa daalika khayr libaasu taqwaa ayaa khayr badan waliimaanu iimaanka kan ka dhahin wa khashyatillaahi alla ka codsi ugu dambeyn suldaan aadan deerow suldaanka guud ee beesha dabare ayaa bogaadiyey dadaalka madarasada iyo kaalinta ay ka qaadanayso waxbarashada haweenka muslimaadka ee deegaanka gabdhaha oo muslimaadka agoo madarasaday una kala kolognay maasha allah dad eed iyo eedba loo baryo isaguna macnaha barashada eed dadaa muujisano arkayshna ilaahay garabkasan hagala walbadanoo faa'iidaaga oo ka arkayshna insha allahu ma isin liinaa ilmaa mase dhammaada mana yar ilaa marka dhalaanka uusta aades aga baxa ilaa oo dhimashada oo ilmaa horta loonku talagalay in la wada marka insha allahu meba isin liinaa in dadaashana dadaalkiisa kaan wadaa maasha allah dadaal fayle laakiin in lama laabta dadaalkiisan iyadoo bandhig faylihiisa aan soo basteen kolley dadkii haankana sano horfadhiisidii iyo dad kalena kolley iska maalin kulaana dad kulleys isku mid laa garabkiisan hala gala insha allah husein do-aashna walbarashadiisan wadaan balaamay walbaranna dhallaankeena walmase barada runtii ilaan casharka in ka nagto silifeeda walbadanoo balaanta walbarata iyo tii walanbaranna oo kalfaylihan marka ilaahay garabkiisan gala madarasada umusalama waxay tusaale u tahay dadaalada lagu kobcinayo waxbarashada diinta iyo barashada qur-aanka kariimka ee haweenka ku dhaqan deegaanka yaaq baraawe jasaaka allahu khayran walaalka bashiir guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waad kala socoteen warbahinta islaamiga al andalus waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka andalus waxaynoo suurtageli waanagu mahadcelinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumasantiin dhegeysiga warka andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak